waxaa maalintii shalay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ay dowladda xabashida itoobiya ku xirtay safiirkii hore ee xabashida u fadhiyey magaalada muqdisho islamarkaana lagu xiray magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya ayaa lagu magacaabaa jamaaludiin mustaf cumar ninkan ayaa waxa ay xiriir dhow lahaayeen hogaamiyaha xabashida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ilaa iyo haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee ay itoobiya u xirtay ninkan dowladda xabashida itoobiya ayaa sidan oo kale waxa ay marar badan xirag kula kacday mas-uuliyiin badan oo iyada ka tirsan kuwaas oo qaarkood ay kaga shakisay kooxaha fallaagada ee dagaalka adag kula jira xukuumadda adis ababa